waxaan ka soo baxay gaari saaka labada saac iyo barka waxaan ku xirannahay meel u dhexaysa oo tula iyo birta dheer ee madhawo station ayaan ku xirannahay gawaaridii xalay ka soo baxeen nairobi iyo kuwii saaka salaada subax markii lasoo tukaday soo baxeen kulli gaari yar iyo gaari weyn iyo baasaskii iyo looriyaashii boogada wadeen iyo wixii raashin socday oo noodista wixii u socda oo dhan iyo wixii ka imaaday kulli meeshaa lagu xayiran yahay wax ka maqan ma leh ummadda ilaahay marka xaaladanna waa xaalad oo deg deg iyo gurma deg deg u baahan oo siriyaas haddii aanan arrintan ayada sida ugu dhaqsiya badan aan wax looga qabanin oo gurma deg deg dowladda sare iyo dowladda hooseba ayna soo gurmanin oo wax ka qabanin noodistan halis bay ku sugan tahay bil ilaa iyo laba bilood meesha ilaa shaqa laga qabto xoog leh roobkana weli waadiihayaa oo roobka meesha maarta roob joogsada ma aho haddaanan wax laga qabanin khatar bay ummaddaa ku sugan tahay marka wixii hore noodistan aan shesheeganaynay aanu ahaa waxba kama jirin hadday xaaladda ee ugu khatarsan tahay oo ugu halisan tahay marka waxaan ka codsanaynaa dowladda sare iyo dowladda hoosaba inay arrintan sida ugu dhaqsiya badan dadkan loo soo gurmado oo wax looga qabto oo jidkaas sidii lagu hagaajin lahaa maarata oo emergency ah inay laga shaqeeyo waxoogaana adfi fara badan baa jira dhulka aad baa maarata baahi badan oo jira nicmada ilaahay bo ilaahay baan ku mahadinaynaa oo ilaahay kama sheeganayno abaaro badan iyo dhib badan baa lasoo maray laakiin maca daalik haddana taxadar in la sameeyo oo dowlad sare iyo dowlad hoosaba la taxadaro aad baa u fiicneed wajeer iyo mandheera iyo kulli dhulka ilaahay ilaahay dhadhaab meel walbo ilaahay madooga jidadka waa go-een kulli laamida waa walgooday waxaasoo dhanna waxaa yeelayaa taxadar la-aan iyo xil isla saarin la-aan markaa khayr allahina siiye waxaan rabaa arrintaas anoo la hadlaa idaacadda star f m oo aad iyo aad u mahadsan inay weliba wariyaasha maaragtay tv-ga iyo kuwa kalaba inay imaadaan oo xaaladda meesha iyo waxa ka jira ay arkaan baan ka codsanaynaa meesha aad ku xayiran tihiin maxaa ka jira oo dhib ah waddada maxaa gooyey wallaahi waddada biyo meel fog ka imaadeen dhulka saaad ogsoon tahay daadad baa dhacay biyo meelo fog ka imaadeen oo ilaa iyo miiro iyo meelo fog ilaa dhulkeena wuu fooraraa xagga badday biyaha u socdaan biyo meelo fog oo meelo fog ka da-een oo marka iyada meesha aanan ku da-aynin ayaa meel fog ka imaan hayaan marka waddadii ayada heedee laamidi ee la maraaya ee rasmiga heed ayaa go'day oo hawo lahayn inuu gaari maro muddo dhow inay shaqo iyo hoolba laga qaban moogiye waddadii waa ka kac hawo male anaga hadda lug baan ku soo gooyey yaa allahu yaa nafti baan ku soo maray dadkana sidaasoo kale wixii lug ee way isku yara dadegayiin ilmaha iyo bilcaanta gacanta haba la qabtee laakiin waxaana hawo lahayn oo innaba aan hawo ku lahayn wixii gaari la dhihi jira gaari yar iyo gaari weyn meesha waa meel laamidii lafteedii oo waxaa waaye meel lag biya maraysay waaye meesha maaragtay go-day markaa sida keliya ee hadda dhici haysa waxaa waaye dadkii baa dadka waxay qalqaalo gelayaan inay dadka isku kala bedelaan laakiin bedelaadeeda lafteeda maxtaraka oo dhib ah oo sahlanayn oo ilmaha iyo bilcaanta iyo ku adag laakiin ha ahaatee hadda baasaska iyo waxa way iska yara xoogsanayeen laakiin waxa hawada aan lahayn waxaa waaye wixii raajin waday wixii boogo waday wixii maaragtay wax kala waday waxaasaan hawo lahayn laakiin baasaska oo kale hadday ku talagalaan way iskala wareejin karaan inkastoo u baahan yihiin ilmaha iyo bilcaanta iyo inay gacanta la qabto oo biyo xoog laha socdaana la dhex mariyo oo annagaba hadda dad badan baan gacanta soo qabanno o soo goysiinay oo dhinaca hadda aan u socon aan u goysin kuwa dhanka kalena dad badan baa loo goysiinaya hadda baabuurkii aad saarneed dhammaan rakaabkii ma ka degeen rakaabkii waa ka degeen wax gaari oo hadda noo imaadoo kalena aan ma hayno oo baasi haddii ewel hore laguma talagelin oo talagal ma sii jirin baasaskii saaka salaada subax soo kaceen kuwii xalay habeennimo soo mareen wixii maaragtay gaarsi u socday wixii oo dhan baa meesha tuban saacadan hadda aan kula hadlahay waxa oo isku day oo waddadaasi hadda lagu fududaynaya ama lagu furi karo miyaa jira hawo male hawo male waddada sida ay tahay weligeed mayno noqonin hawo male waxay u go'day si kayra cali oo hawo aan lahayn inay dowladda nationalka iyo dowladda sare isku imaadaan oo nimankii waddooyinka ku shaqa lahaa kura intay imaadaan ay culeys iyo xil badan iska saaraan moogi hawo male waddada ayada maritaankeed baaxadda biyaha meeshaasi xiray iyo gaadiidka ku xaniban maxaa ku qiyaasi kartaa wallaahi biyaha aad bay u badan yihiin sababtoo maxoggaa lagu goonhayaa oo lagu marahayaa waana biyo oo dad hadday biyo marid yaqaana moogi dadka aan biyaha ka saynin waa khatar inay la tagaan laakiin waa la iska xoogsan karaa dadka haddii laissasaacideeyo laisgarabka qabto waa la issasaacideyn karaa laakiin waxaa hawo lahayn maaragtay maritaanka kale ee gawaarida iyo waxanaan hawo lahayn waana waxoogaa masaafo oo yaraa kista oo yara jirta waayo marka gawaari ayada ha sheegin gawaari lama tirin karo wixii gaar iska imaaday oo ka soo baxay ilaa iyo maaragtay niskii dambe xalay iyo wixii saakeeda calay ka soo baxay nairobi oo basel iyo wax walba lahaa wixii oo dhan gawaari lama tirin karo gawaarida ayagaaba iscinayaanba oo hataa meel ay ku kala wareegaan bayba leeyihiin wax intee dhan aad halkaa ku xayirantihiin wallaahi annaga saaka saan u imaanaan ilaahay hadda meesha ku sugannahay salaada subax ninka imaaday waa taaga xalay ninka imaaday waa taagan yahay dadka kale ee maaragta annaga dhacdo annaga labada sac aan soo baxnay waan taaganahay marka idiinma suurtagelin inaad meel kale yacni laidin wareejiyo maya maya waxba nooma suuragelin wax gaari oo imaada male gawaari sideedda sac way imaanayn laleeyahay hadda wax looga horreeya ma laho gawaaridaa ma annaga sugahaynaa dadkan kale laakiin aanan gawaarida sac aan ku soconin haddii ayaga oo aad bay u dhibaataysan yihiino waxay sameeyaan ee wax kale ma ka saayiin waa mahadsan tahay allah idin fududay